فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون
maanta waxaannu badbaadin jidhkaaga si aad ugu noqota calaamo kuwaa kaa dambeeya intooda badanse dadku aayadaha iyaga waa ka dhoohan yihiin wuxuu alla badbaadiyey fircoon jidhkiisii taariikhyahannada waxay yidhaahdaan markuu alla qarqiyey fircoon waxaa laga helay jidhkiisa xeebta badda waxaa helay masriyiintii wayna xafidaan ilaa hadda wuxuuna yaal madxaf ku yaal masar